walaalle waxay ku dhacday budhcad al-shabaaba ayaa gudaha kenya kasoo afduubtay district dhaadhaab waa gartay iyadoo kasoo afduubeen anaga iyo ciidamada kayga eeg ayaan jidgooye u dhiganay waxaan kasoo qabanay meel sideed iyo toban kilomitir xagga tukadka dhoodle kaga quman waa gartay oo dhinaca xuduudda banaankeeda ah oo xigta dhinaca bu-aale ha ha dhanka bu-aale xagga soomaaliya wadada la yidhaha sabax waa gartay ilaahay waa lagu guuleeyey anaga midaan ka dilaana aniga baa naga dhaawaceen bulcadki ma garatay waa garta marka sideed uga war hesheen in halkaasi gabadha lagu haysto iyo cidda haysatood ugu aadeen halkaas waxaan uga war hele anagoon wax warbixina iyo wax maqala anagoon haynadan jidgooyo u dhiganay ilaa budcati waxay la soo maraan xunduuda kenya anagu waxaan deganahay magaalada dhoble baan deganahay ciidamada kaybeed iyo ciidamada jubbaland ee daraawisa way isla degan yihiin micnaha anaga og inay budcadi meeshaa la markaan jidgooyo u dhiganay waa tahay xalay roob weyn baa lagu dahay roobkaa kadib saaka marku waagu noo bariyaan raadkeedii oo roobka ka koreeyay aan ku dhalanay gartay dagaal dagaal dagaal adag baa meeshaan lagu dhex maray waa gartay marka dagaalka maxaa khasaaro idinkeedin kusoo gaaray warar ayaa noo sheegay in ay jirto in laba qof laydinkaga dila qofna laydinkaga dhaawacay marka khasaaraha dhankiina maxaa idin soo gaaray annaga waxba nama soo gaarin walaala hal qof aa dhaawac weliga taane naga soo gaaray ayagaa nin ka dilay waa gartay marka dagaalka isku horimaadka miyaad gabadha kusoo marka marka annagaana gacanta ku dhignay ciidamada kayga gacanta kumay dhigin annagaa ku dhignay markau horeysa annagaa ugu horeynay annagaa ku dhignay maydkiisina ninkii al-shabaabka maydkiisa hadda sdadhowlaygu hor yaallaa ma garat waa gartay marka gabadha markaad soo qabanayseen cidna lama joogin oo keligeedaa meel ku cararta miya mase iyadoo xabadda ee dhaceysaad qabateen ayadoo xabadda dhaceysan anagu gacanta qabanay waxaad iiga warantaa marka ma diyaaradaha kenya ka qayb qaatay sida warbaahinta qaarkood ay sheegayso soo badbaadinta gabadhaasi maya annaga diyaaradaha kenya iyo ciidanka kenya waa si sogeynay dhulka iyo cirkaba labaduba way naga socdeen ciidamada kenya waan wada soconay laakiin annaga gacan gacanqaad ku horeeya annaga iska lahayn annaga gacanta ku qabanay waa gartay bal marka waxaad iga warantaa gabadhaasi maxay ahayd markeedii hore iyada gabadha waxay markeedii hore waxbarashada kenya ayay gabadha ahayd waxbarashada kenyana ahayd dhadhaaba distri dhadhaabaana laga soo afduubay warqadaha micnaha ayaga kenya baa la su-aali karaa waxahayd laakiin annaga gabadh waxbarashada ka tirsan bay ahayd siay nagu dheheen ciidamada kenya siay nagu dheheen waxbarashada kenya ahayd baa layi marka waayahe ma gudaha kenya iyo dhinaca dhadhaab baa laga soo afduubay mise iyadoo xuduudda maraysoo kale ayaa la helay maya walaala gudaha kenya laga soo afduubay district dhadhaab dhadhaab qaxootiga dhadhaaba laga soo afduubay ifa weliba xerada ifa laga soo afduubay marka maadaama meesha aad gabadha kula wareegteen dagaal uu ka dhacay xaalkeeda caafimaad siduu ahaa iyada ma wax dhaawacaa gaara iyadoo bad qabta miyaad diyaarad u saarteen kenya mise waxbaa soo gaaray weli walaala haddaba diyaarad lama saarin haddaba xaalada kaybaasa dhex taallaa caafimaadkeedana waa fiican yahay ayagana waxba kumayn samaynin daawadeedana iyo caafimaadkeedana waa fiican yahay hadda aan socodkan aan kula hadlayo xaalada kaybaas baan kasoo baxaya waa gartay marka dhulka deegaankaasi jubbada dhexe ilaa iyo jubbada hoose soonkaad hadda ka sheekeynaysa inta badan ee bu-aala ku beegan waxaa jooga al-shabaab sidee idinkugu suurowda marka inaad sii jirtaan tuulooyinka iyo degmooyinka ayaga ay joogeen oo aad dhinacaasi al-shabaab aad ku weerartaan gabadhana aad kala soo baxdaan walaala al-shabaabku wax meel degan ma waa wax dhuumaalaysa oo kaymaha ku dhuumaalaysa ma garat wax macnada oo meel degana ma aho ma garat micnaha dadkaa micnaha qaqabsada mooyeen wax meel lagu ogyahay iyo wax meel degan midna ma aha